kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqadaada toddobaadka oo toddobaad walbaba aad kala socotaan hadahaayo kale laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda barnaamijka maanta waxaaynu ku eegeynaa hakadka ku yimid howlihii ciidamada milatariga soomaaliya ee gobolada iyo magaalada muqdisho oo muddo yar ka hor u muuqatay mid dardar ku socotay barnaamijkeenna toddobaadkan waxaa ka qaybgalaya oo arrimahaasi si hoose u lafaguraya kolonel cabdulaahi cali macow oo ah khabiir ku xeel dheer dhinaca amniga iyo ciidamada xasan cabdi xayle oo isna ah aqoon-yahan falanqeeya arrimaha siyaasadda soomaaliya iyo sidoo kale guddoomiyaha guddiga difaaca baarlamaanka soomaaliya horeyna usoo ahaa wasiirkii gaashaan xuseen carab ciise bal intaynu u gudagelin barnaamijka doodda iyo martida aynu wada dhegaysanno warbixin magaalada muqdisho uu noogu soo diyaariyey waryaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh oo uu kaga hadlayo xaaladaha amniga iyo ciidamada milatariga ee soomaaliya inkastoo dowladda federaalk soomaaliya ay ku guulaystay in kooxda shabaab ay kala wareegto inta badan gobolada bartamaha iyo koonfurta soomaaliya ayaa haddana shabaab waxay falal isugu jira dilal iyo qaraxyo ka fuliyaan gobolada dowladdu ay maamusho magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya oo haatan isbedel dhinacyo badan uu ka jiro ayaa ka mid ah meelaha ururka shabaab ay ka fuliyaan weeraro qorshaysan oo ay ka mid ahaayeen weerarkii shabaab ay ku qaadeen xarunta maxkamadda iyo qaraxii lala beegsaday gaariga wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka dhacdooyinkaas iyo kuwo kale oo magaalada muqdisho iyo gobolada dowladdu ay maamusho ka dhacay ayaa dad badan waxay iska weydiinayaan waxa dowladda federaalka ay isbedel dhinaca ammaanka ula imaan la-dahay nuur mukhtaar xasan ayaa ka mid ah dadka arrimahaasi su-aalaha iska weydiinaya maalin kasta magaalada muqdisho waxaa ka dhaca waxa ay dhahaan operation ama howlgallo ay dad kusoo qabqabtaan howlgalladaasi maalin kasta waa ay socdaan wax amnigii kasoo hagaagayana ma uu jiro waad aragtaa mar kasta qaraxa iska dhaco hadda magaalada waxaa ka jira amni oo aan laisku haleyn karin yani amnigaasi ma ahan amni stable ah waktigii oo rabo qarax dhici karaa dowladda ma aysan raadin dadkii khibradda u laha amniga oo xagga booliiska ha ahaato saraakiisha ha ahaato xagga maxay nabad sugidda dadka qaar ayaa aaminsan in dowladda federaalka ay samaysay tallaabo dhinaca ammaanka laakiin ay gaabis tahay wada shaqaynta shacabka iyo ciidamada ammaanka sugaya doctor cabdishakuur sheekh xasan oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa sheegay inay tahay muhiim shacabka iyo dowladda inay ka wada shaqeeyaan ammaanka dowladdu way dadaalaysaa keliya dowladdii dadku inay garab galaan dadkuna iskama garab galayaan haddii kuwii dowladda u adeegayay dadku si xun ula dhaqmaan taas ayaa iyadoo marka meesha laga saaro oo dadku markaa sidaa waxay la shaqaynayaan dowladdii dadku waa inay ay u arkaan dawladdu inay leeyihiin ayaga degmooyinka inay howlgeliyaan dadka dawladdan inay leeyihiin howlo fara badanna laga qabto dadka sidaas aageed dawladdu ha ku sii socoto sistamyadeeda inay hagaajiso ha ku sii socoto shuruucdii in si dhaksila loo horgeliyo baarlamaanka loo horgeliyo wixii shuruuc oo qoran sidii loo horgelin lahaana dadka loogu qaybgeliyo xaafadaha magaalada muqdisho waxaa howlgallo ka fuliyey ciidamada ammaanka oo boqolaal qof kusoo qabta howlgallada ay fuliyaan iyadoo waddooyinkana lagu arkayo ciidamo gaadiidka baaraya sidaasi ay tahay haddana muqdisho waxaa ka dhaca falal amniga liddi ku ah halka gobolada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayna xarakada shabaab ku weeraraan fadhiisimaha ciidamada dowladda iyo kuwa taageero ee amisom iyo ethoobiya doctor cabdishakuur sheekh xasan ayaa sharaxaya sida dowladda ay ugu guulaysan karto inay xaqiijiso ammaanka iyo dowladda oo ay aada xoogga u saartay diblomaasiyadda dibadda iyo inay caalamka sidii dowladdan ay ula shaqayn lahayn ay maadaama aynan ku meel gaar ahayn ay wixii mushkiladahu xaggaa ka jiray inay xalliso wax fara badanna diblomaasiyadda dibadda waa ka soo qabatay taas waxay negative ku noqotay in gudaha ammaankii horey loogu socdo waa in orodkii faraha badnaa ee dibadda ah la yareeyo oo loo soo jeesto gudaha in wax laga qabto ilaa gobollada wax laga qabto falalka ammaan darro sida qaraxyada iyo dilalka waa kuwa soo noqnoqday waxayna dadka arrimaha ammaanka ku xeeldheer aaminsan yihiin in arrintaasi ay sabab u tahay dowladda oo aan xoogga saarin inay diyaariso ciidamo si gaara u tababaran oo ka hortaga arrimahaasi korneyl cabdulaahi aadan xuseen ciro oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada dalka soomaaliya ayaa isaguna xusay inaan amniga waxba laga qaban karin iyadoo aan la helin ciidamo soomaaliyeed oo si gaara ugu tababaran xaqiijinta ammaanka ciidanka booliiska waa laba qaybood qaybtii birmadka booliiska oo howlgallada nabad suguddu ay fulinayso fulin lahaa ciidanka askarigii booliiska a ka daba go-aan u wataa ma dhisna ciidankiisii birmadka markuu xogta helo aakaha dabada go-aan uu la aadahaya iyo cabdibilaha hadeer loo keeno halkaa waxay ku tusaysaa marka waa ciidankii booliiska waa ciidan la daciifiyey hanaankuu ku shaqayn lahaa dhan dad kale ee la siiyey marka waxaan anugu tala kusoo jeedinaya war horta ciidankii booliisku wuxuu wax ku qaban karaa in birmadkiisii u dhisan yahay in taakulayntiisi u dhammaystiran tahay askariga la rabo inay dadku ku daydaan aduguba fiiri yunifomkiisa fiiri ma lagu dayan karo waa qorgii hubkiisa sida uu u labisan yahay muuqaalkiisa waxaa la rabaa qofku markuu arko askariga inuu ku daydo shacabka ayaa ah dhibanayaasha saameynta ugu badan ay ku yeelato weerarada iyo qaraxyada waxayna marka aad la sheekaysato kuu sheegayaan in xaalku uu yahay fallaartii kor loo tuuray qof walboo filo mukhtaar maxamed catoosh v o a muqdisho waa hagaag aan siiyo kolonel cabdulaahi cali macow maxaa looga salgaari waayey ayay kula tahay dagaalka al-shabaab ay dowladdu kula jirto maxaana keenay in howlgalladii intooda badani ee hakad wakhtigani ku yimaadaan horta waa salaamaya dhammaan asxaabtii zahro horta ugu horreynta horta waxaa waaye dagaalkan wuxuu ahaa dagaal insurgency ama muxuu ahay dagaalyahano is-abaabulay oo damcoodu ahaa inay dowladda inqilaabaan laakiinse muddo dheer kadib marka ay soo jiitamaysay arrintii waxa ay kusoo biyashubatay in aagag badan uu dagaalka uu ka furmo oo muxuuaha aagga xuduudda etoobiya bakool iyo beledweyne hiiraan iyo muxuuaha iyo doolow iyo dowladda kenya oo aaggaas kasoo furtay iyo magaalada muqdisho marka waxaad u malaynaysaa in arrimo siyaasadeed awgeed ay hal mar muxuu ahay dagaaladii xusbiga ku socday oo sida runtaa wiiqay in maaragtay oo hakad uu galay taana ay maaragtay ay keeni karto maaragtay in ay ay ka timaado muxuu ahay shabaab inay dib isu soo abaabulaan sida arrinta muxuu ahay ka dhacday kismaayo oo ahayd runta aan dhihi kara qalasa qalalaaso siyaasadeed ayay ahayd gudaha iyo dibadda marka zahra waxaa la marin habaabiyey dagaalkii lagula dagaalamayo insurgency ayaa waxaa la geliyey caatifad iyo muxuu ahay iyo qalalaaso siyaasadeed hakadka ayaa ku yimid sidaas ay muddo dheer maaragtay ay dib u dhac ku yimid waayahay sida aad sheegtay howlgallada ka dhacay gobollo ka mida koonfurta waddanka soomaaliya qeyb ayay ka ahaayeen dagaalka lagu hayay al-shabaab oo la doonaya in looga saara marka maxaa wiiqay ayaad isleedahay haddaad hoos usii daadegto howlgalkii laftarkiisa socday ee hanaanka ku socday sida guuda maxaa wakhtigan yareeyey oo uu hakadka u galay horta haddii aan aagga ama forontiga oo muxuu ahay oo reeskamboni ee xuduudda ay kasoo tallaabeen ciidamada kenya iyo ciidamadii horey loogu tababaray xoogga dalka soomaaliyeed iyo reeskamboniyiinta muddo dheer ayay ku qaadatay inay kismaayo ay soo gaaraan mar allaala markii ay muxuu ahay magaalada dekada xeebta ay kismaayo ay yimaadeen waxaa hakadka keena waxa waaye siyaasiyiin ayaa inay diyaarada ayna kusoo dhex boodeen laakiinse markii dib loogu noqdo muxuu ahay military dactrinka ama ama insurgency dactrinka ama cilmiga la dagaalanka yahanka waxaa waajib ah oo xilka uu saaran yahay commanderka hogaaminaya dagaalka degaanka ay qabsadaan waxaa mas-uuliyadda islamarkiiba ay ay tahay inay ay la wareegaan dadkii degaanka loogu yimid ma ahan kuwa doolahoo dusha kaga yimid ma ahan marka kismaayo markii ay soo galeen insurgentka stepka koowaad ay qaadaayeen ciidanka waxay ahayd odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta waxgaradka iyo culummada degaanka loogu yimid iyo ganacsatada isla markiiba in shir lala galo lagala xaajoodo dhibaatooyinka iyaga haayay iyo siday ula dhaqmeen muxuaha dagaalyahanka meesha laga saaray sida amniga iyo kala dambeynta loo soo celinayo haddii uu jiro muxuaha amni darro caafimaad ilaan caafimaadka naftigiisa haddii caafimaad darro ay jirta waa qeyb amniga ka mid a waxaasoo dhan waxay ahaayeen inay uxil saaraan dadka degaanka markaana loo qabto maamul kumeel gaara laakiinse ciidamadii dagaalka hogaaminayay inay maaragtay isla markiiba siyaasiyiin isu bedelaan waa midda muxuu ahay arrinta dheeraysay khalalaasahan ee maaragtay gaarsiisay ilaa heerkan waayo korneel macow waxaan filayaa si gaara in magaalada muqdisho wakhtigan aan ugu eegi doonay xooggii ciidamada milatariga halkii ay joogeen haatan waxaa nagu soo biray oo khadka soo galay wasiirkii hore gaashaandhigga xuseen carab ciise haatanna guddoomiyaha guddiga baarlamaanka ee xagga difaaca soo dhowow mudana ugu horeyntii kusoo dhowow barnaamijka faaqadaada toddobaadka ee v o e da waa maadsantahay walaal waa yahay waxaan bal ku weydiin lahaa adigu halka uu ku dambeeyey howlgalkii milatariga ee ciidamada dowladda ay waday inaad noo faahfaahiso
waa salaamadii kulligeen runtii halkuu ku dambeeyey waxa weeyaan de ma garanaysaa meeshii anaku aan degnay ee dowladda ka qaaday in de howlgaladii sidii ay u socdaan oo ajandahu uu kii hore uu yahay oo taasoo ah dib uxoreynta dalka oo dhan iyo meelihii la qabtay oo runtii la rabay de magaranaysaa nabad laga dhaliyo oo system loo sameeyo marka programkaas weli waa socdaa marka maarata wax isbedelo weyn oo xagga yani ajandaha ma jiro waayahay xasan xaylo khadka telefoonka magaalada london uga jiraan eegaya xasanow maxaa kaaga baxay hadalka guddoomiyaha guddiga difaaca ee baarlamaanka ahaana wasiirka hore difaaca horta waa mahadsan yihiin dhali ragga ku jira maaragtay wasiirkii hore oo difaaca xuseen carabi ciise iyo cabdullahi cali macow aan ogsoonahay inay waxyaalo badan maadaama ay magaaladii joogaan caasimada ahayd inay waxyaalo badan iyaga xog ogaansan yihiin laakiin sida runta ah markii waxyaalo badan la fiiriyo horta al-shabaab waxaa caddaatay inaysan ahayn wax aada u sahlan oo dadka qaarkood si ay u haystaan in ololihii looga saaray laba kun iyo kow iyo tobankii magaalada xamar in sidaas ay arrimuhu si dhaqsa ay uga socon doonaan oo koonfurta inteeda badan laga xureen doono horta shabaab waxaa caddaatay in awoodahooda military uu siyaabo badan uu dhisan yahay waxaa la sheegaa in ay dagaalkii bedeleen wayna muuqatay inay dagaalkii bedeleen baryahan ugu dambeeyay mas-uuliyiintu waxay ka hadlayeen wejiga labaad oo ama wejiga cusub ay la soo baxday shabaab sida lagula tacaali lahaa laakiin waxaan ku raacsanahay cabdullaahi colonel cabdullaahi waxaan ku raacsanahay waxaa moodaa arrimaha siyaasadeed oo soo baxay markii shabaab inta badan dalka ama koonfurta inteeda badan laga xoreeyey qaskaas siyaasadeed in uu mashquuliyey haddii runta la sheegana waa farku fiiqay ku fiican tahay waayo habeen hore aaday garoonka diyaaradda magaalada kismaayo ay u duqeeyeen shabaab habeenka isbuucii ka horreeyey jowhar ay xoog u duqeeyeen lagaba yaabaa inay xamar ama afgoy ay mar labaad hadda ay la soo aadaan inta arrimaha siyaasadeed ay mashquulsan yihiin oo aan dowladda loo siinin fursad in ay dalkii oo dhan ama xag ammaan ama xag siyaasadeed ay si wanaagsan uma ku maaraydo waxaa moodaa dadka wada qaska siyaasadeed inay qaadayaan mas-uuliyadda wax alla wixii shabaab hadda kadib ay sameeyaan ama ay biyaan anigu fikradey horta waa halkaasi ku socotaa wasiirka difaaca mar ayu wuxuu ka shanqariyey in aysan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo aan anaga aniga aan u haysto in ay ayaga yihiin inta kaba ayagoon awoodda la siinayn ciidamada afrikaanka oo amisom aniga waxaan u haystaa in yani waxa dalkan xoreen doona oo soomaalinimada iyo dowladnimada soo celin doona in ay culeyskaas uu saarnaan doono kana soo bixi doonaan ayna guda doonaan xoogga dalka soomaaliyeed waaya xuseen carab ciise howlgalladii hore intay socdeen dabcan way jirta kaalmada ka imaaneysay ee ciidamada dariska ah iyo kuwa kaleete amisom ka socdaba hadda ma wax isbedela ku yimid oo taasi ayay saameyn ugu yeelatay miyaad is leedahay maya laakiin waxa weeyaan runtii marka marka dowlad taama oon kumeel gaar ahayn waxa adiga ogaa waana laga qaaday cunaqabatayntii programadii alla ku asasgaraynay ahaydna magaranaysa dibadhiskii ciidamada iyo xerooyinkii iyo structurekii iyo runtii muhiimadda ugu weyn waxay ahayd mar haddii laga baxo kumeel gaarnimo waa in markaa loo helaa ciidamada tayadoodii inay helaan inay helaan magaranaysa de hubkoodii iyo iyo saanadoodii iyo wixii o dhan marka imika programadaas ayaa socda annaku haddaanan ahay guddiga difaaca runtii waa inaan ku hubsanaa un dowladda inay programkii sadgaraya hore inay ku socoto xagga difaaca dalka taasoo ah runtii dib u dhiska ciidamada si saxa oo taasoo ah inuu ciidanku yeesho structurekii loogu talagalay oo hore aan u sadgaraynay inay helaan caawimadii ay helayeen inay taakuleyntii helaan inay ciidan dhisan oo iyagu dalka xoreyn kara noqdaan sida uu walaalkay sheegaba runtii aakhirka xalka wuxuu ka imanayaa waa xal soomaaliyeed inuu noqdo ama dib heshiisiin ha noqoto ama dib xoreyn ha noqoto marka imika imika aan anaku ku hubsanaynaa in la sameeyo oo imika ka socoto waxa weeye in ciidamadii saxa lasugu dhafo strategii saxa ah la sameeyo oo iyagoo markaa dib xoreynta ay ay magaranaysaa ka qayb qaataan iyagoo ah ciidan dhisan oo meel kasta taliskiisa joogo oo hubkiisiina haysta saaradiisii haysta hakadka maarata waa run waana laga qaaday lakin weli waxba oo saxa weli ma helin ciidanku taasan umalanaya iyu ka hadlay wasiirku laakiin xaggii ajendaha ama dib xoreynta waxba kama kama bedelin ah al-shabaabna in tactickeeda bashay waa la og yahay maarata kolley waa loogu talagalaya laga hortaga laakiin mar kastaba waxaa ka wanaagsan runtii in laga hadlo in wadahadallo saxa ay ka al-shabaab iyo dowladdaba ay wada galaan si markaa loo badbaadiyay shacabka soomaaliyeed leano labada dhinacba waa soomaali labada dhinacba la fikradoo kala duwan bay haystaan marka xalka waxa weeyaan in runtii loo naxariisto shacabka soomaaliyeed oo xal siyaasi ah la gaaro oo maarata lagu badbaadinayo dalka runtii waayahay howlgalka waxaad sheegtay dhinaca dhaqaalaha ama kaalmada dowladda oo ay helayso inuusan ahayn mid buuran oo wakhtigan qayb ay ka tahay inuu hakad galo howlihii ay wadeen dowladda ciidamadeeda ee milatariga ahaa marka ma dhaqaalaha oo keliyaan dhihi karnaa mase dhinacyadii tababarada lojistikada haddii ay noqoto taliyayaashii la bedelay waxyaaba badan oo isbirsada ayaa jira sida dadka qaarkood ay ka shanqarinayaan way way jiri karaan laakiin runtii waxa weeyaan waxaan qaba waa waa hakad oo oo fani ah oo taasoo ah in runtii la sameeyo ciidan maarata soomaaliyeed oo runtii hawlgeli kara isaga oo isku filan programka noocaasa socda tababarada sida ogtahay imika dad badan runtii waxaan rajeynaynaa in in la- la diro dibadda loo diro oo tababarada soo qaataan laakiin annaka haddaanu guddiga nahay waxaanu ku hufranaynaa tababaradaasu in lagu diro system saxa isku dhab ah traininka dadka loogu dirayo annagu maarata waxaan un eegaynaa markasta shuruucda iyo eh, xuquuqda eh, militariga in la ilaaliyo Eh, si markaa marka ay soo noqdaan ay noqdaan soo maarata ciidan qaran Eh, marka adigu waxyaabahaasaa socda En, eh, oo marka laga yaabaa in de hakad loo qaato waayahay korneel macow maxay kula tahay
horta hal mid ayaan rabaa inaan ka wada madsoodo oo aan aada maaragta aan ugu riyaaqno kolkii aan telefishinada aan ka aragno xildhibaano dastuuriya oo beenihii soomaaliyeed oo dhan masalaya oo maaragtay kutubka alla ku dhaaranayo isla markiina dastuurkii loo dejiya afayo oo ka hor imaanaya dowladdii sharci dejiyayaasha iyo baarlamaanku waa halkooda iyo doodahooda gaarka ah hadda aynu ku ekaano tan arrimaha milatariga maxaa la isugu daray la'yahay ciidamada dowladda oo loo mideyn la'yahay ayay kula tahay adigu ciidamada tababar badanna wuu socdaa laakiinse waxa waaye waxaa waajibaadka ugu horeeya soomaaliya ciidan way lahayd ragga xooga dalka soomaaliya wax usoo barto akademiga ahayna waa kuwa hadda ciidanka hogaaminayo marka waxa waaye wasiiro fiican ayaa muxuu ahay jirto oo dib u habeena oo maaragta la raba ciidanka maaragtay inay hantaan dhammaan muxuu ahay degaanada laakiinse dhibaatada jirta waxaa waa degaankii la xoreeyaba isla markiiba waxaa kusoo dhex boodaya cudur siyaasad la yidhaahdo oo maaragtay maalin kasta xafiiska ra-iisul wasaaraha la hortaagayan madaxweynaha aniga ha lay magacaabo anigaa ku haboon anigaa ku haboon meeshii lalama tashanaya dadkii deegaanka loogu tegay oo laga xoreeyay al-shabaab oo intaa ay dhibaatada ay ku haayeen kuwo kaloo siyaasiyiin oo baabuuro wataan ama diyaarado ku yimid waayo waxaa hortaagan in maaragta dagaalkan uu soo afjaxmo waayahay ilaa laga gudbo oo oo oo maaragtay en- en sarkaalka iyo dagaalka hogaaminaya iyo ciidankiisa loo daayo inay maaragtay dadka degaan ay iyaga abtida ay ka qaadaan arrinta sidaanay u calowsanaanaysaa wayna ku dheeraanaysaa shacbiga soomaaliyeed oo la daala dhacayo dhibaatada labaatan iyo saddexda sano kusii socota waxaan siinayaa ee ee xasan xayle xasan xayle maxay kula tahay in ee dagaalka lagula jiro al-shabaab ama howlgallada milatariga ay sameynayaan ciidamada dowladda sidee bay kula tahay inay ku horumari karaan Eh, horta dadka qaara waxay ku fekeraan in isbedelkii lagu sameeyey eh, hogaankii milatariga ama ha- ha ha noqdo eh, taliyihii ciidamada iyo abaanduuliyihii eh, la ogaa inay xoogaa hoolahu wa- wa- yani xoog badan ay qabteen ragga cusub waxaa laga yaabaa is leeyihiin eh, dadka qaar ay leeyihiin adjustmentay u baahan yihiin oo intay waqti intay la qabsanayaan eh, oo howlahoodii ay sii raggii hore say ku wada jireen ayay soo yani ay ay doonayaan inay ku wadaan xoogaa waqti bay qaadanaysaa dadka qaar ay leeyihiin laakiin riyaa- marka runta laga hadlo arrimaha siyaasadeed way qaseen eh, wixii horumar la- la sameyn lahaa waxaan ka warqabnaa berigii eh, markay ahayd may laba kun iyo iyo kow iyo tobankii murankii dhex maray madaxda soomaalida oo ahayd waqti ha la kororsaday iyo aan la kororsan wuxuu hakiyey eh, dagaaladii ka socday ama ciidamada xoogga dalka dagaaladii ay ku- yani eh, bilaabeen inay ka xureeyaan magaalada muqdisho ayuu hakiyey shan bilood muddo ah haddana kan waa sidii oo kale si loo hormariyo waxaan umalaynaa wu- yani wasiirkii hore oo difaaca m- eh, xuseen carab ciise wuu wuu sheegay tababarada iyo morally askarta ciidamada soomaalida inay helaan mushaar ku filan mushaarka way ka cabtaan si joogtaa uma helaan waxaan xasuustaa maalintii maalmihii ugu horreeyay bisha may usbuuca qaraxii dhacay ee, nin reuters ka tirsan ayaa wuxuu wareystay askari soomaaliya markaasuu weli asoon magaciisa sheegin oo wuxuu yidhi waxaan qaataa wax ka yar boqol dollar ama meelahaasoo kale wiilkeeda yarka oo kobaha caseeya ba- kobaha baalasheeya waxaa laga yaabaa inuu bishii laba boqol oo dollar ka badan helo khatarta aan ku jirana kuma jiro marka haddii askarigii soomaaliga ahaa oo morally iyo materially oo halkaas ay arrintiisu ay- ay ay tahay lagama yaabo in wax badan oo horumar ah laga sameeyo xagga ammaanka iyo waxa la doonayo in eh, eh, qorshaha la doonayo in shabaab yani lagula dagaalamo waayahay waa run wax badan oo wanaagsan iyo sacrifice fara badanaa lasoo sameeyey meel arrintu waxay socotaa meel sii dhammaystirid u baahan laakiin cabsidu waxay tahay sii dhammaystiridaas ma socon doonaan mase muramo kaloo siyaasadeedaa hakin doona anigu waxaan qabaa sida hadda uu yidhi wasiirka hore difaaca maadaama dalka uu ka baxay kumeel gaadkii ciidamada soomaalidana qorshe iyo balaan fiican oo ah in loo habeeyo dibna loo dhiso ciidan qaran oo soomaaliyeedna laga dhigo soomaalida beelaheeda oo dhan na ay ka qayb galaan sida xoogga dalka berigi ahaan jira oo ahaa ciidan aan qabiil lahayn ciidan calanka iyo iyo qaranka hoos jooga taas waa rajada kulligeen aan qabno laakiin haddii jidkaas hakad siyaasadeed iyo muran siyaasadeed wakti looga lumiyo dowladda waxaan dhihi lahaa taas ha laga fiirsado mas-uulna ha laga noqdo waa tahay xuseen carab ciise ayaan aadayaa dowladda soomaaliya maalinkii madaxweynaha soomaaliya ee xilka madaxtinimo uu u tartamayay ama uu baratamaya wuxuu sheegay in wakhti yar gudahood uu xoogga saari doono soona celin doono ammaanka dhowr jeer ayuu ammaanka ammaanka ballanqaadyadiisa uu ku celceliyey maxaa qabsoomay tan iyo wakhtigan wallahi waa su-aal loo baahan yahay runtiisan anigu ku sheegay ama ama la weydiiyey wasiirada runta imika jooga ee ku shaqada leh annaku waxaanu ku dadaalnay mar kastaba in howlgallada iyo militariga shaqadiisu ay siyaasadda ka madax banaanaato si ayna markaa khalqal u gelinin waxyaabihii keenayna runtii inaan maaragtay horumar weyn ka gaadhno taasay ahayd oo marnaba iskuma naanto xaluusin siyaasadii waxa inaan dhex galno wasaaradda iyo ciidamaduba ee howlgallada maaragtay in operationska laga shaqeeyo taasaana keentay marka in labadaa lasku khaldan maaha siyaasaddu maarata administrationka dalka way waxaa laga yaabaa inay marka qaarkood khalkhalgeliso laakiin de ciidamada qalabka sida maaragtay marnaba wax effect oo ku leedahay ma jirto xagga securityga waa runtaa xoogaa waa waa la ballan qaaday arrintaas waxyaabana way dhaceen intii kadib ay dadka qaarkood laga yaaba inay u tarjuntaan inay dib u dhac yimid laakiin waa sida la sheegay nimanka runtii loola dagaalamaya tacticooda waa isbedelay oo maarata ciidan weyn oo military oo lala dagaalama jira maarata in ama magaalo soo gala ama argagixiska ay sii badiyaan ayay bilaabeen taana waxaa loo baahaya runtii de in magaranaya programkii loogu talagalay ee wasiha lagu wasiihaa lagaga horro intiina haatan nagu soo birta dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda aynu kaga hadlayno toddobaadkan hakadka ku yimid howlgalladii militariga ee ciidamada dowladda soomaaliya barnaamijka waxaa marti noogu ah oo khadadka telefoonka uga qaybgalaya kolonel cabdulaahi cali macow oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha amniga iyo ciidamada waxa uu ku sugan yahay korneyl macow magaalada muqdisho wasiirkii hore ee gaashaandhigga ahna guddoomiyaha guddiga difaaca ee baarlamanka soomaaliya xuseen carab ciise oo ku sugan magaalada muqdisho iyo weliba xasan cabdi xayle oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha siyaasadda soomaaliya xasanna waxa uu joogaa magaalada london xuseen carab ciise xubin muhiima ayaa tahay marka loo eego hay-addii sharci dejinta dalka oo aad guddigeeda difaaca guddoomiye u tahay arrintanina waa arrin saameynteeda la guud ahaanba dhinaca ammaanka marka la eego marka qorshaha dib habeynta oo ay dowladdu mar walbaba ku celcelinayso ma waxa ay ka dhigan tahay in ciidamadii dib loo tababarayo ma waxa ay ka dhigan tahay in ciidamo horle la qorayo maxaa loola jeedaa horta ereyga dubhabeynta ciidamada anaku berigi telecoob waa sameynay haddana imika telecoob kalaas ayaanu waad og tahay oo anaku guddiyada la xisaabtan runtii saxa ayaa bilaabeen oo xagga xukuumadda anaku wasaaradda iyo ciidamada iyo xilka wasiirka iyo taliyayaasha waa u yeedhnay runtii waxyaaba badan oon kawada hadalna way jiraan la xisaabtan saxa iska duwan ay ku shaqeeyaana runtii waa lasoo bandhigay oo anaku aan maaragtay markaa hubsanayno maarata marba stageka la marayo haddii ha katimaadana mar dabaan loola xisaabtamayo taasoo ugu horeynsa saad sheegtayba de magaranaysa tababarada saxa ah in ciidamada ciidamada ku dhafan oo soomaaliyeed ay noqdaan in magaranaysa hogaanka saxa ay taliyayaasha ciidamada soomaaliyeed yeeshaan gobolada dhan laisku xidho taas laakiin waxa weeye in dhaqaalihii saxa ahaa loo helo ciidamada lana geliyo laguna lana hubsado in tababaradu ay ka dhacayaan dalka gudihiisa sida walaalkay sheegaba niman soomaaliyeed oo khibrad u leh waa joogaan oo oo oo militariga hore ah iyo weliba militariga imika jooga niman dhowr laatankii sano soo dagaalamayay marka in runtii laga faa'iidaysto talanka soomaaliyeed ee ciidamada ah ee joogta ayadoo markaa dhaqaalihii saxaayadna la gelinayo korneel macow maxaad is leedahay way ka duwanaan lahayd waxaad qaban lahayd wakhtigan meelaha u baahan in wax laga qabto oran lahayd waxa iyo waxaa in la qabtay ahayd oo aanan la qaban maxay yihiin horta ugu horeyntii waxyaabaha aada u muuqda oo aan maaragtay inta badanoo dadka cilmiga militariga yaqaana ay ay tilmaamayaan waxa waaye horta dagaalkan in la dagaalamayo ciidan oo maaragtay xuduudkaaga soo duuno conventional army lama dagaalamayso waxaa lala dagaalamayo waa argagixiso ama waa insurgents waa ciidan dadmeeyo kolba meel u cararayo muxuu ahay deel qorshaysan iyo iyo qaraxyo iyo abaabulayo marka waxa waaye haddana aniga midda aan aada maaragta aan aan ugu daraynayo waxa waaye dagaalka markii la aado oo layihaha degaan hebel ha la qabto degaan hebel markii la qabto waa inuu waa inuu qorshaysan tahay degaankaas markii la tago yaa lagala xidhiidaya yaa degan yaa oday ka ah odayaasha dhaqanka maxay yihiin dadka siyaasiyiinta ah oo meesha jooga maxay yihiin in maaragtay ninka commanderka ah oo dagaalka hogaaminayo mar badan waa kusoo celceliyey waa muhiim in dadka muxuu ahay deegaanka uu tixgeliyo oo maaragtay laga ilaaliyo waana ku celcelinayaa dadka siyaasiyiinta oo islamarkiiba oo baararka iska fadhiya oo ku yaacaya deegaanada oo dhahaya anaga aadi xukumayna marka sardinsiga markii lala dagaalamayo waxa waaye criteria iyo waajibaad la maro ayuu leeyahay iska socoo dagaalan maaha marka waxaan filayaa inay maaragtay avenuega noocaasi oo maaragtay loo baahan inay tixgeliyaan commanderska iyo wasaaradda gaashaandhiga iyo amniga waa taa midda la rabo inay tixgeliyaan waa tahay waxaan filayaa in maamuladana loo baahan yahay xoreynta deegaanada sidaad hadalka u dhigeyso ama in deegaanada waa yahay haye horta runtii hadda xasuusan yahay adinkoreel waxa weeyaan adagu markii dibxorinta xoogga ahay socotay waxeelihii ugu waaweynaa ee noo keenay inaan successful noqono waxayda ma ku najaxna waxay ahayd dadka deegaanka in lagu sii horeeyo oo la wacyigeliyo odayaasha lala dhaqmo marka la horeeyo kabacdina iyaka la shiriyo oy runtii ka qayb qaataan ma garanaysaa waxayna taasi keentay sababtay in dad badan ay runtii ay ay ku badbaadaan oo idinba dhinaca al-shabaabka ah oo dhalinyaro badan waxaa ku jirta markii meesha la qabto xagga odayaasha loo maro ay ma garanaysaa ay isoo dhiibaan marka brogramkaas runtii waa brogram saxa arrinta kale ah anu waxaan qabaa ama qof ama cafe ha fadhiyo ama magaalo ha joogo ama dibad ha ka yimaado ama halkan ha joogo hadduu doonayo inuu meel ka taliyo xaq buu leeyahay inuu tago haddii ay dadkiisa uu matalayo ay dadkiisna ogol yihiin marka inaan maaragtay inaku aynaan oranin cid qandaraad ku haysata ma jirto inay meel iyadu matasho magaranaysa soomaaliya o dhan baa xaq u leh marka qofkii wax soo kordhinaya meel kastaa ka yimaado in loo ogolaado wamaasanta waayahay xasan xaylaan siinayaa runtii waxaan isleeyahay geediga rabadalka in lagu nabadeeyo ma dhowa wuxuuna u baahan yahay sabar iyo dulqaad aada u fara badan waa laga guulaysan karaa shabaab ani saasaan qabaa dalal badan oo waxaa jira adduunyada dowladda islaamka ka tirsan sidai algeria oo kale waxaa dhacday in laga guulaystay lagana nabad galay oo aada moodo in ay mar dambe inay soo kacaan xataa aysan rajo ka lahayn soomaaliya sidaas way noqon kartaa aniga ma malayn karo in shabaab ay qaadan karaan wax waan waan ah laakiin rag badan oo ku jira oo markan ay ka tahay waad aragteen waxaad doonayseen inaysan ahayn wax yani khayaal mooyaane wax waaqaca ama dhabta sida ay tahay wax socon kara armaad nabadda doorataan rag badan oo sida qaba way ku jiraan waan ogsoonaha inay cuqdooyin badan qabaan oo dad badan ay laayeen godob badan ay galeen bulshada dhexdeeda si ay ugu soo laabtaan ama ay nolol caadiya mar mar labaad ay ku sameeyaan way dhib badan tahay laakiin dowladda waxaama rabaa in ay dadkaas wixii laga heli karo ama inta gacan loo gacan haaji karo laga soo kaxeeyo dhalinyarada aada usi yaryarna haddii la heli karo in wado loo furo in wado loo furo oo tababaro iyo nolol noloshooda dib loo dhiso yani la siiyo laakiin run ahaantii dagaalka shabaab wuxuu leeyahay weji weji milatary u leeyahay dhinacoo doona ha ahaada iyo dhinac maan mashaakilka waa kan siyaasadda oo dowladda dhinacyo badan ka heysta taasa anigu aan dhihi lahaa armooba shabaabka ka dhib badan yahay kana xun yahay waayahay xuseen carab ciise adigaan kugu soo noqonaya ciidamada jooga soomaaliya waxaa ka mid a kuwa igad wadamada ka tirsan ay ka mid yihiin oo wakhtiganba gobollo ka mida dalka jooga caasimadda qaybo ka mida jooga marka igad ma ciyaaraysaa doorkii looga baahnaa ee gacansiinta dowladda dhinaca amniga iyo sare u qaadista howlgallada ka dhanka al-shabaab hadda ciidamada nala jooga annaka runtii waa waa amisom oo african unionka ah marka iyo daweyne jooga maxmud daa'im runtii qayb weynna way ka qaateen oo ma garanaysa de ay walaalaheen afrikaana weeyaan dan baa ugu jirta maanta dalka soomaaliya inuu inuu xag dego marka qayb weyn way ka qaateen dad badana waa kaga dhinteen markastana waa umahad celinaa laakiin sida maanta laisku raacay waxa weeye maanta dowladtaamana waan nahay xalku wuxuu ku jiraa xalkuna ka imanaya soomaali dhexdeed ama xagga siyaasadda ha noqoto ama xagga runtii military magaranaysa ciidamada qalabka sida ha noqoto programka imika jira waa inay isgarab socdaan runtii walaalaheen iska joon ay ku ay la geliyaan exit strategy ay yeeshaan taasoo lagula xisaabtamayo in markasta la tayeeyo lasii xoojiyo kartida ciidamadeenna markay sii xoogeysataba iyakuna ay dhilmaan saas bay ku imanaysaa laakiin ma garanaysaa joogitaankooda waa inaanu noqonin mid ma garanaysaa iska permanent weligiiba jira waa in iyakoo jooga lana dhisaa inkastoo mandatekooda mandatekooda ay taasi ku jirtay oo ahayd ma garanaysaa runtii tababarada ciidamadeena iyo dibadhiskooda ayaa ugu muhiimsanayd oo markaa kadibna ay ka baxaan dalka marka in taa runtii iyadana runtii pressure la saaro annakuna haddaan guddiga difaacana runtii aad baan taa uga hadalnay lixsaabtanka aan la xisaabtamina wasaaradda ciidamada kamid ahayd in aanu aragno magarata strategy ku dhisan dhisidii ciidanka iyo garab joogto wakti ay magarata ciidamada inala jooga walaalaheenana caawanaya ay ka markaad ka noqon lahayeen oo ku noqon lahayeen meesha ka yimaadeen waayahay bal aragtidaada iyo ka warqabkaaga dhinaca ciidamada ma leeyihiin ciidamadu jaranjaro habka maamulka ah ma leeyihiin unug walba ama koox walbaba cid lagala xisaabtamo ma leeyihiin dhinac walbaba meel loogu hagaago runtii waa su-aalaad wanaagsan oo taasi waxaad ahayd markii anaku aanu joognay baa structureka la sameeyey oo afarta sector markii la qaybinayay ee dalka maarata uu ka dhisan yahay ciidamadooda ay ku kala sugan yihiin structurekaas waa jiraa maaragtay kala sarreynta iyo iyo maarata ciidamadu say u dhisan yihiin amisom iyo annaka ayaa stratia ka shaqaynay taasina way jirtaa waaye haddii aad eegto bal ciidamada gudahooda waxaa jirta xilliyada qaarkood in la sheego marka laga yaabo ciidamada milatariga in tababarada loo sameynayo ama dhaqaalaha lagu bixinayo tiradoodu inay xajmi buuxo oo culusoo muuqda ay tahay mararka qaarkood howlgallada marka ay jiraanna ay taasi wax ka bedelan tahay ama hab qabaa-ileed ay u dhisan yihiin marka maxaad nooga sheegi lahayd horta howlgallada waxa waaye kolba waxay ku xiran tahay maxaa meesha laga howlgalayo haddii xaafad laga howlgalayo hal brigeed oo ciidana lama dhaqaajinayo haddii brigeed ciidan oo tababar uu qaatay ama xero xaafisnay waxaa suurtooda in muxuu ahay howlgalkaa looga baahan yaha laba unug inay galaan laakiinse caasimada waaba layskala baxay oo caasimada hadda hawsha ka socoto waa hawl boliis iyo hawl nabad sugudeed waaye laakiinse dagaaladii kaleeto oo oo la filaaya in maaragtay afargeesoodka ahay oo hiiraan inay kasoo dhaqaaqaan iyo bay iyo iyo jibooyinka ayaa muxuu ahay hakad galay marka intaan dhaxda ay maaragtay ku meere ku meereysanayeen muxuu ahay qolooyinka shabaabka waxay sida u sheegana waxa waaye aniga waxaan dugudaraynayaa in maaragtay dhalinyarada intii la marin hadla hadii loo caqli celiyo oo maaragtay ay isaga soo baxaan waxaan madhalayska oo aan marnaba aysan natiijo aysan ka imaanayn oo iyagana ay ku dhammaanayeen dadkoodana ay ku laynayeen waayahay ugu dambeyntii xalka muxuu yahay sidee baa ciidamo dhaqankooda iyo tashabulinkooda uu dhisan yahay difaacooda uu fiican yahay tababaradooda iyo waxqabadkoodana uu muuqda loo heli karaa xuseen carab ciise waxa weeyaan waxay ku jirtaa ciidanka ciidan qaran inuu noqdo ma ciidan meel kasta la geyn kara ay noqdaan saad ogeed ba waad sheegto ma garanaysaa de ciidan beelada markii hore riiganada waa lagu kala badan yahay markaasaasan baa lagu soo dhismay markii hore imikana runtii anaku maalinta dowda aan u yeedhnay taliyaha iyo abaardulahaba waxyaabaha la weydiinay waxay ahayd programkii xagee u maraya wayna ballan qaadeen in markaa aan gaarayna xeer maaragta dee ciidamada inta laga qaado halkan for example muqdisho la geyn karo beledweyne kuwa halkan lasoo wareejin karo meesha qaba la geyn karo programkaas hadda waa la ballan qaaday annaguna waa monitor garaynana waana soconaya laakiin ilaa taasu dhacdo oo laisku dhafro ciidanka oo aanu noqonin ciidan beeleed oo uu noqonay ciidan soomaaliyeed runtii ma garanaysaa mushkilad baa ina haysanaysa weligeen leanna siyaasadda waa in laga saaraa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed markaas bay noqonayaan ciidan maarata tayale wax qaban kara iyo inay helaan dhaqaalihii runtii loogu talagalay ciidan inuu yeesho taasi markay dhacdo runtii waxaan qabaa in ay guushu ma garanaysaa markaa si deg deg u imanayso waaye xasan xayle runtii qof askariga dagaalamaya wuxuu u baahan yahay sida ay ragga walaalahay ay hore u sheegaan waa sida moralkiisa iyo macnawiyaadkiisa ay u dhisan yihiin askarigu markuu xuquuqdiisa helo asna waxaa laga sugaya inuu waajibaadkiisa sameeyo shirkii halkaa lagu qabtay oo soomaalida arrimaheeda macnaha ku saabsanaa toddobadii bishan hadda dhammaanaysa waxyaabihii u waaweynaa oo saddexdii yani qodob oo u waaweynaa waxaa kamid ahaa soomaaliya in laga taageero xagga security-ga dowlad kastana waxaa la yidhahdaa inta oo miisaaniyadeeda la eg tahay ay ama waxqabadkeeda oo la egyahay ama tayadeeda ka xataa ay la eg tahay dowladnimo maadaama heegan loo yahay in soomaaliya laga taageero xagga security-ga iyo nabad iyo nabad sugidda iyo dhismaha ciidamada waxaa loo bahan yahay soomaalida in ay muujido in ay dalkeeda diyaar u tahay inay ayadu horumarsato halka sida uu sheegay wasiirkii hore xuseen carab ciise iyo cornel macow labadaba waxay ahayd in ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed oo dalka aan ogsoonahay inuu xureen karo baadiyaha aadi karo meelaha loo baahan yahay oo nimankan ay ku dhuumaaleystaan ma aha ciidamada amisom iyo ciidamada afrikaanka dadka dabageli kara meelaha ay aadi karaan dib u dhiska ciidamada soomaaliya macnaheedu waxa waaye dib u dhiska qarankii soomaaliya waa tahay ugu dambeyntii waxaan siinayaa colonel cabdulaahi cali macow horta waxa waaye kamidaanshaha kamid noqoshada ciidamada qalabka sida waxa waaye volunteer waa mutafawic waaye waa muxuu ahay muwaadin soomaaliyeed oo u diyaar garoobay inuu muxuu ahay dalka iyo dalka iyo dawladiisa ugu dhinto si inta kale nabadda ay ugu noolaato ciidan wanaagsanna waxaa lagu gartaa sarkaal wanaagsan inuu hogaaminayo askari wanaagsanna waxaa lagu gartaa inuu ku haniyo inuu berito uu generaal uu noqdo isagoo dablaa uu ku fakero inuu generaal noqdo laakiinse waxaan sii daraa hadda waxaan maraynaa in askarigeyna uu leeyahay boqol dollar ayaan qaataa baalashadii ayaa iga wanaagsan taasna waxaa loo baahanya il gaara inay ku fiiriyaan qoloyinka maaragta baarlamaanka iyo dowladaba in muxuu ahay askariga daryeelkiisa dirita beldobeero in maaragta kor loo qaado sarkaalkana uu noqdo askariga kan ugu yar inuu noqdo muxuu ahay wiilkiisa iyo walaalkiisa iyo walaashiis kan ugu weyna muxuu ahay inuu walaalkiisa u yahay marka uu yimaado daryeel ciidan iyo askariga markaa muralkiisa la dhiso ilan waa wiil yar oo la baadbihinayo sarkaalkan uu noqdo aabba run ah markaa ayaa maaragtay aan gaari karnaa ciidan saamta isla qaado hufan oo aan barisamaadkaanu noqdo
aad baad u mahadsantihin ka qaybgalkiina barnaamijka
waad sameyday aadan aadaa u mahadsan tahay aadan kaaga mahadcelinaynaa guud ahaana barnaamijka faaqadaada toddobaadka oo aynu ku eegnay toddobaadkan hakadka ku yimid howlgalladii milatariga ee ciidamada dowladda soomaaliya oo ay marti noogu ahaayeen wasiirkii hore gaashaandhigga ahna guddoomiyaha guddiga difaaca baarlamanka soomaaliya xuseen carab ciise oo jooga magaalada muqdisho xasan cabdi xayle oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha siyaasadda soomaaliya oo jooga magaalada london iyo weliba kolonel cabdulaahi cali macow oo ah khabiir dhinaca amniga iyo ciidamada oo isna ku sugan magaalada muqdisho ayaynu intaasi ku soo afmeeraynaa tan iyo kulanti dambe intaaynu ku kulmayna barnaamijkan mid la mid a nabadgelyo